alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin salى اllahu wslama wbaaraka calى cabdihi warasuulihi muxamadi wclى aalih wصaxbihi wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo guda jiray baabu fadli اlwuduء qaala wacanhu ay wacan abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala alaa adullukum maydin tusiya calaa maa yamxu allahu bihi اlkhaطaaya wax ilaahay gafafka uu ku tirtiraayo wayarfacu bihi darajaati darajooyinkana uu ku dallacayo qaaluu waxay idhaahdeen balaaha yaa rasuula allah qaala wuxuu uhi isbaaqu lwuduu'i waa weysada oo la kaamil yeelo cala almakaarihi ay maca almakaarihi waktiga dhibtu ay jirto sida marka qabowgu jiro oo kale wa kahratu اlkhuطaa iyo tallaabada in loo badiyo ila lmasaajidi masaajidda xaggooda oo meel dheer masaajidka laga yimaado ama masaajidkii lagu noqnoqdo waayo labadaa arrinba waxay keenayaan tallaabadii oo xagga masaajidka loo badiyo wa intidaaru salaati iyo salaad in la sugo bacda salaati salaad dabadeed salaad marka la tukado ta kale lagu sugo fadaalikum kiinaasi alribaatu weeyi fadaalikum aribaatu rawaahu muslim kaasaa heeganaan cibaadadii loo heegan yahaya oo loo diyaar yahay asalka ribaadkana waxaa la idhaahdaa furinta hore in gaadh laga noqdo iyo farda xidhashada waa farda xidhashada weeyi fardaha loo xidha markaa jihaadka iyo sidii muslimiinta loo difaaci lahaa gaalada iyo cadowgoodana looga ilaalin lahaa marka tan ayaa ah qofkii oo naftiisii ku xabisaya cibaadada ilaahay jala wacalaa oo cibaadadii ku sabraaya xadiidkana horaynu u soo maray shaahidkuna waa isbaaqu lwuduu'i cala almakaarih isbaaqu lwuduuna waa itmaamuhu wa ikmaaluhu qeyb waajiba iyo qeyb sunnana qeyb sunnaa labadabana wuu leeyahay oo xubnihii ay waajibka ahayd in la maydho marka la weysaysanayo isbaaqa noocaasi ama qadarkaasi waa waajib wixii sunno ahaa ay sunno tahay in lala yimaadee waajibka ka zaa'idsanna waa isbaaq mustaxaba qaala wacan abi maalikin alashcariyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalama aطuhuuru isdaahirintu yani ataahur ama atadhiir shatru liimaani iimaanka qeybtii weeyi rawaahu muslimun muslim baa wariyey qaala waqad sabaqa bituulihi fii baabi sabri isagoo dheerna wuxuu inoogu soo hormaray baabkii sabirka waay duhuurku sida uu shadruliimaan u yahay waxyaabaha ahlulcilmigu ay ku towjiihiyeen wax ka midana halkaasaynu ku soo ishaaray qaala wa fi lbaabi xadiidu camr bni cabasa radia allahu canhu asaabiqu fii aakhiri baabi arajaay baabka waxaa kaloo ka mida axaadiidta loo cuskanaayo fadliga weysadu ay leedahay xadiidkii camr ibni cabasa uu warinaaye ee inoogu soo hormaray baabu rajaa akhirkiisa wa huwa xadiidkaasi xadiidun cadiimun buu ahaa xadiid weyn oo mushtamilun koobsanayo calaa jumalin jumlado min alkhayraati min alkhayraati khayraadka ka mid a xadiid dheer buu ahaa oo axkaam badan iyo jumlado badan saa sheekhu sheegayo koobsanayo halkaasaanaynu ku soo mara xadiidkaa hore abi maalik alashcari qudhiisu wuxuu ahaa xadiid dheer oo isaguba acmaal badan oo khayr ah ee koobsanaya sidaa awgeed baa waxa fiicnaan lahayd sida sharaxa uu ku odhanayo ibnu callaanku sheekhu inuu dhaha wahumaa xadiiثaani cadiimaani mushtamilaani calaa jumalin min alkhayraati sooma aragtid waayo sida xadiidka dambe sifadaa uu leeyahay baa ka horena uu leeyahay qaala wacan cumara bni اlkhaطaabi radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala maa minkum idinka mid maaha min axadin axad idinka mid maaha axadkaasoo yatawada'u weysaysanayo fayubliqu waysada markaa dhammaystiracay fa yubliqu yada waa la godayaa laamka oo xarafka saddexaadana waa la hoos dhigi min aliblaahi baa laga keenay waysada markaa kaamil yenayo halkii loogu talagelay gaadhsiinay oo fa yusbiqu aw fa yusbiqu lwuduu'a wa shakun min araawi aw fa yusbiqu ama kaamil yeelaya alwuduu'a weysada waana isla macnawin yubliqu iyo yusbiqu uma qaala ma jira addoon intuu weysaysto weysadii dhammaystira uma qaala dabadeetana yidhaahda weysada marka uu ka faaruqu dhammeeyo ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah ashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluhu sidaa yidhaahda oo shahaadateynkii la yimaada ilaa futixat lahu waxaa loo furaa abwaabu ljannati albaabada jannada athamaaniyatu ee sideedda yadkhulu waxaanu ka galaa min ayihaa tii allateeda shaa uu doono rawaahu muslim sideedda albaab ee jannada ayaa loo furaye waa la dooransiiyaa tuu doono inuu ka galo rawaahu muslim waay marka dikrigana la akhrisanayaa marka waysada la dhammeeyo fadligana wuxuu ku soo xasilayaa weysada si wanaagsan in loo weysaysto la kaamil yeeno iyo dikriga marka la dhammeeyo in la akhristo waay qofkana in albaab albaabada jannada ka mida loo cayimo la idhaha kaa gal iyo in isaga la dooransiiyo la ikhtiyaar geliyo la idhaha kaa doonta adigu ka gal dee way kala fadli badan yihin oo way kala sarreeyaan haddii la idhaha sawkii xadiidkii ahaa albaabada jannada ee sideedda a mid baa la idhaha alrayaan baabun minhaa yusama arayaan laa yadkhulu minhu ila asaa'imuun xadiidkii saxiixa waanaynu gaari doonaa saasuu sheegay marka labadan xadiidkaa iyo kan iska hor iman maayaan waayo marka hore ilaahay saasuu ku odhanayaa dabadeetana maalinka qiyaamo qofkii wuxuu ilaahay ku ilhaaminayaa albaabkii camalkiisu u badnaa inuu jannada ka galo sooma aragtid waaya wazaada tirmidiyu imaamu tirmidi wuxuu ziyaadiyey allaahuma jacalnii ilaahay ou iga yeel min atawaabiina kuwa toobadkeenka badan ee aada iyo aada xaggaaga ugu soo noqda wajacalnii ilaahay ou iga yeel min almutaahiriina kuwa isahiriya isdahirinta badan ee labadii tahaaraba ku sifoobay tahaarada macnawiga ah oo ah inay xumaanta iyo macaasida iyo waxa weeyaan iska daahiriyaan wixii xun iyo tahaarada xisiga ah oo ah inay waxa weeye nijaasaadki iyo wixii lamida iska daahiriyaan xadadka iyo najaasaadkiiyo inay iska daahiriyaan ziyaadadan tirmidiga wuxuu sheekh saliim leeyahay wa hiya ziyaadatun xasana imaam alalbani qudhiisu uu quweeyaa marka waxay leeyihin shawaahid bay leedahay oo waa sugan tahay laakiin ahlulcilmi badan baa ka hadloo idhaahdaa ziyaadadaasi ma sugna idiraab baana waxyaabaa lagu cileeyey ka mida wallahu aclam waay taasi waa taa marka allahuma jcalnii min atawaabiina wajcalnii min almutaahiriina iyadu waa sidaasoo ahlucilmiga qaar baa quweynayo shawaahid bay leedayleh laakiin dadka qaar baa ku kordhiya wa min cibaadika asaalixiin intaa dambe wa min cibaadika asaalixiin iyada laa asla laha oo xasala ma laha sidaa awgeed lama akhriyayo waxaa kaleynu baraarujinaynaa sideedaba weysada marka la bilaabayana dikri bay leedaha bismi illaah baa la idhaahdaa marka la dhammeeyana dikrigaasaa la akhriya laakiin may soo aroorin xubin kasta marka la maydhaayo dikri gaara in la isticmaalo ama la mariyo may soo aroorin ahlucilmiguna taa way caddeeyeen meelo badan bay ku caddeeyeen ducooyinkan markaa dadka ay akhriyaan qaarkoode xubin kasta markay akhriyayaan u gaarka ah allaahuma habit qadamii cala asalaa iyo kuwa kale alfaada kale akhriyaan ma sugna wax ka sugani ma jiro baabu fadli اladaani adaanka fadligiisa ayuu baabu yahay adaanku waa aliclaam luuq ahaan waxaana hadda looga jeedaa alfaadda iyo ereyada khaaska ah ee la ysugu sheego ama la ysku ogeysiiyo wakhtigii salaadu inuu galay waaya marka hadda naaxiyada ama dhinaca sheekhu baabka uu guntay ee aynu hadda ka hadlaynaa waa dhanka fadligiisa axkaamtiisa iyo umuurta lamida dee kutubta fiqiga ayaa lagu arkaa marka fadligii weysada sheekhu markuu ka soo baxay oo salaada ka horeynaysa ayuu haddana fadligii adaanka ayuu ku xigsiiyey waay adaankuna fadli buu leeyahy wakadaalika iqaamada ama qiimistuna iyaduna waa fadli bay leedahay marka baabu fadli اadaani ay waliqaama labadaba وعn أbي هurيرaةa رضي الله عnه أنa رasuul الlahi صلى الله عaليه وsلم qاala wuxu uhi low yaclamu haddii ogaan lahaayeen الnaasu dadku maa fi الnidaa adaanka waxa ku sugan maa fi الnidaa'i anidaa yeedhmadaasi waa macni adaanka waxa ku sugan ee fadliga hadday ogaan lahayn in la adaamoo la adimo iyo wasafi اlأwali safka hore fadliga iyo qiimaha ku sugan hadday ogaan lahaayeen uma dabadeetana lam yejiduu aanay heleen ilaa an yastahimuu calayhi inay u qoritamaan mooyaane lastahamuu calayhi way u qoritami lahaayeen way hee u qoritami lahaayeen oo haddii safka hore tusaale ahaan ay isku cidhiidhiyaanuunu dadka dee wada qaadahayn oo nin waliba u soo dhaqsanaayo oo dabadeeta inay qoritamaan mooyaane si kale aanay ku kala helahayn way u qoritami lahayn kadaalika adaankii dee qofunbaa addimaya haddii kolkaa n qofkaa addimaya inay u qoritamaan mooye si kale aanu ku soo baxahayn way u qoritami lahayn yacnii fadliga iyo qiimaha ku jira in la adimo iyo fadliga iyo qiimaha ku jira safka hore in la galo daraadi qurcaduna alistihaamna waa qurcada sida sheekhuba sheegi doono waana dee sharciga dhexdiisa waa lagu isticmaalaa qurcada marka xaq loo siman yahay la wada doono dadkiina aanay markaa waxa weeyaan dee wada ka wada qeybgeli karahayn ama aanay wada heli karahayn waa loo qorituuraya kii qoritoorka u soo baxo ayaa xaqaasi yeelanaya waay tustacmalu اlqurcatu cinda اlmubhami min alxuquuqi awlada tasaaxumi walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri waxaa ku sugan salaada in goor hore la tago lastabaquu ilayhi way u dheerayn lahaayeenoo way u baratabi lahaayeen tani qorituurashadii maaha eh salaada goor hore in la tagaa qorituurasho uma baahna laakiin waxay u baahan tahay in loo tartamo oo loo kala dheereeyo soo ma aragtid lastabaquu ilayhi way u tartami lahaayeen oo way u kala dheerayn lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi lcatamati cishaa'iga waxa ku sugan iyo wa subxi subaxa oo ajara la atowhumaa way iman lahaayeen walow xabwan gurguurashoba ha ku yimaadaane muttafaqun calayh salaada cishaaye iyo salaada subax in jamaaco lagu tukado la soo xaadiro fadligeeda iyo waxa ku sugan hadday ogaan lahayn way iman lahay gurguurashoba ha ku yimaadaan qaala wuxuu uhi alistihaamu aliqtiraacu weeye waa qorituurashada watahjiiruna atabkiiru ila salaa salaada waa in goor hore la tago oo loo dhaqsado waay wasafi lawalna waxaa looga jeedaa safka imaamka ku xigun baa looga jeeda markaa safafka waxaa ugu fadli badan safafka ragga weeyaane kaa ugu horeeya sidaasay u soconaysaa safba safku ka horeeyuu markaa ka fadli badan yahay qaala wuxuu uhi wacan mucaawiyata radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquulu almuadinuuna ragga adimee adaamaa aطwalu naasi dadka kuwa ugu dhaadheer weeye acnaaqan qooraha yowma alqiyaamati maalinka qiyaama rawaahu muslim ragii adduunyada muadiniinta ha adaami jiray iyagaa maalinka qiyaame ugu dhaadhe ugu qooro dhaadheer dadka waay marka aladaan weeye adaan waa inaan alifta la jiidin macnihiisuna waa aliclaam lakiin haddii alifta la jiido ka warran oo la yidhaha aadaan maxay noqonaysaa dee jamcu udun bay noqonaysaa dhegi bay noqonaysaa aadaana lancaami qur-aanka waata ku soo aroortay markaa iska ilaali waa aadaankii sida bacdu ahlilcilmi ay marayna xadiiska daahirkiisaa lagu wadayaayo maalinka qiyaamo ilaahay jala wacalaa dadkii adaami jiray qoorahoodu dhaadheeraynaya iyadoo taasi ay u tahay sharaf iyo fadli ilaahay siinayo lagu garanayo maalintaa culimada qaar waxay idhaahdeen sababta loogu dhaadheeraynayo qoorahoodu waxa weeye si dhididka dadku ay dhididi doonaan aanay ugu hafan soo aragtid oo ay dee uga dheeraadaan ila waa la dhididi doonaa maalinta qiyaamo mogto inagii soo marray xadiidta sheegaysa bacdina waxay idhaahdeen maya qoor dheeraanayso dadka ka qoor dheeraan ayaan ma jiraane waxyaabo kalea lagu fasirayaayo ee way hanqaltaagayaanoo hawaabkooda faraha badanee ilaahay siinayo ayay u hanqaltaagayaanoo waxa weeye ee qofka maaragta wax jeedaalinaya ama wax bidhaaminaya saasuu qoorta idhaa soo maha saasuu qoorta u taaga markaas siday u bidhaaminayaan fadliga weynee ilaahay siinaya iyo hawaabkooda faraha badan ayay waxa weeyaan maaragtay ayaa laga cabiray qoortoodaa dheeraanaysa laakiin daahirkiisa xadiiska in lagu wado weeye wax diidayaana ma jira wa can cabdillaahi bni cabdiraxmaan bni abi sacsacata waxaa laga wariyey ninkaasi cabdilaahi lo odhan jiray oo ina cabdiraxmaan ahaa ibni abi sacsaca waay taabici buu marka ahaa abu saciid baanu waxwadii jeer ka warin jiray ana abaa saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu ana abaa saciidin اlkhudriya radia allahu canhu qaala lahu wuxuu ku yidhi ninkaa saxaabiga ayaa ninkaa ku yidhi inii anigu cabdilaahi bnu cabdiraxmaan ow inii anigu araaka waxaan ku arkaa tuxibu inaad jeceshahay alghanama adhiga iyo walbaadiyata miyiga wa idaa kunta marka aad ku sugan tahay fii khanamika adhigaaga kolka aad ku dhex sugan tahay aw baadiyatika ama miyigaaga oo faadanta lisalaati salaada aad u adinto farfac sawtaka codkaaga kor ugu qaadoo ku dheeree binidaa'i adaanka fainahu laa yasmacu ma maqlo madaa sawti lmuadini codka muadinku markaa halka uu gaadhayo madaa waxaa looga jeedaa gaayadiisa iyo halka uu ku dhammaanayo ma maqlo jinnun jin ma maqlo walaa insun insina ma maqlo walaa shay-un shay kalena ma maqlo ilaa hase hadduu maqlo shahiida lahu wuu markhaati kacya yowma alqiyaamati maalinka qiyaama qaala abu saciidin abu saciid wuxuu ihi samictuhu waxaan ka maqlay min rasuuli illaahi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam warkaa aan kuu sheegay anigu maan keensane waxaan ka maqlay rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam rawaahu lbukhaari markaa huda damiirku wuxuu u noqonayaa intaa dambe ee ah fainahu laa yasmacu madaa sawti lmuadini jinnun ilaa aakhirihi yowma alqiyaama laga soo gaadhayo intaasuu noqonaya waa intaa intuu rasuul ka maqlay calayhi salaatu wasalaam markaa isagoo xadiidkaa deliishanayuu leeyihi markaad meelaha cidladaa iska joogto ama miyigaaga ama xoolahaaga aad iska dhex joogto adaanka kor u qaad waayo wax kastoo ku maqlaa jin ha noqdo insi ha noqdo dhirta dhagaxyaanta xayawaanka jamaadaadka wax nool iyo wax kaleba wax kasta oo ku maqlaa maalinka qiyaame inaad towxiidka qiraysood ku dhawaaqaysay halkaa waxa weeye uu ku markhaati kacayo xadiidka kolkaa waxaa laga qaadanayaa ikhwaani baaraka allahu fiikum adaanku in la adimaa fadliga iyo qiimaha ay leedahay iyo inay sunno tahay in waxa weeye kor loo qaado kor in hee loo qaado sidaa awgeed baa muadinba muadinka uu ka fiican yahay ee adaanka uu kaga munaasibsan yahay waa ka uu ka codka dheeriyey soo ma aragti ninba ninka uu ka codka dheer yahay buu kaga munaasibsan yahay in la yidhaahdo dadka u adim oo u adaan waxaa kaloo laga qaadanayaa siday saxaabada iyo salafku ugu dadaali jireen inay khayrka iyo sunnada rasuulka faafiyaan mar alla marka ay munaasibad helaan iyo mar kastaba khayrka way faafin jireen وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة صلاة mrka loo dhawاaqo lفdi kale waxaa ku soo aroortay للصلاaةi صaلاada marka la isugu dhawaaqo ee macnii la adimo أdبر الشhayطاaن شhayطاanku uu dhabarjeediyaa wuu cararaa وlahu wlxaal buu cararaa lahu leeyahay duraaط isagoo neef leh ayuu markaa cararaa riwaayaadka qaarna wowda raacinba mooyaane lahu duraatunun bay odhanaya xataa laa yasmaca taadiina wuxuu u cararayaa xataa laa yasmaca uu cararayaa dhe xataa laa yasmaca taadiina ilaa adaanka aanu maqal sababta ku kalifaysaa adaankuu iska dhegatirayaa iska ilaalinayaa inuu maqlo faidaa qudiya nidaau adaanka marka la dhammeeyo aqbalo wuu soo noqonaya xataa idaa huwiba marka haddana lagu celiyo macni la aqiimo lisalaati salaada loo aqiimo ayaa adbara haddana wuu dhabar jeedinaya wuu cararaya oo huwiba min waa min hawaba weeye markay tahay musamaha waxaana laga keena min haaba idaa rajaca marka aqiimkiiba hadda loo jeeda marka la aqiimana wuu cararaya xataa idaa qudiya marka la dhammeeyo tahwiibu tahwiibka marka la dhammeeyo oo aqiimistii ah aqbalo haddana wuu soo qaabilaya wuu imanaya soo noqonaya xataa yakhtira ilaa uu kala dhex gelo bayna almari qofka iyo wa nafsihi naftiisa oo siduu u kala dhex gelaya macni u waswaasinaya sidaa ogeed baa yakhtira ay waswisa ilaa qofkii u waswaasiyo isagiiyo naftiisu uu kala teedo oo uu kala dhex qaado yaquulu isagoo ku odhanaya qofka udkur xasuuso kadaa waxaa wadkur xasuuso kadaa kaa yaa waxaa xasuuso waxaa waxaa kale waxaa kale limaa ay lishayin shay buu odhanayaa waxaa xasuuso lam yadkur aanu xasuusnayn bu qofku min qabl hore aanu xasuusnayn horeba waxaanad u xasuusnayn markii salaada aanad ku jirin ayuu ku xasuusinaya waxaa laga yaabaa konton sano ama soddon sano ka hor wax kusoo maray inuu ku geeyo oo aan dhoweynba soo aragta xataa yadalla ilaa uu ahaado arajulu qofku maa yadrii mid aan garanahayn kam sallaa misuu tukaday ilaa qofku uu garan waayo talo mise ahayd muttafaqun caleyhi alla taasi inagu badan ah qaala wuxu uhi atahwiibu aliqaamatu weeyi kolbana shaydaanku waa itixaan qofku had iyo jeer kolba wuxuu jecel yahay uu isleeyahay waad ku duufsan karaysaa qalbigiisa ayuu usoo dhigayaa garo waa inuu adduunyo un kaaga sheekaynaya hamoodin haddaad xisaab iyo meherad iyo wax lamida ka soo baxda ama ku mashquulsanayd wixii aad imaka ka soo kacday hadhowna aad ku noqonaysay buu ku horkeynaya saa deetana waxu xisaabinaysaad waxu kala guraysaad waxu kala wadaad salaaddii dhammaynaysa waa xaqiiqo markaas iyo dadkii maanta wax kaa iibsaday iyo mucaamiishii iyo kuwaad wax kulahayd iyo waxaasuu ku horkeenaya ma fahamti dadka qaar baa yidhi haddaad waxilowdo salaad baa la galaa markaasuu ku xasuusinaya wixii aad ilowdo taasi markaa halka ilaaha iska joogta e nin baa beri wuxuu yihi dukaan baan lahaa dabadeetana nin baa lacag amaahiyey buui in lacagoon badnayn wax all manaan qorin buui wax alla wuxuu ahaana waan garan waayey buui gow waan ka quustay buui deetana markii dambe baan salaad galay buui mar alla markaan salaaddii galay ayuunbuu caadiyii hor keenay buui alla hebel baad amaahays ya calaa kulli xaal qofka kolba waxa naftiisu ay jeclaysanaysu hor keenaya ama wuxuu ku mashquulsanaa haddaad xataa arday tahay ku dayn maayo dukaanba kuusoo qaban maayo dukaanba kamaad iman wuxuu kugu mashquulinaya mataqaanaa masaa'ilkii iyo wixii aad imika akhriyeysay iyo cilmigii iyo waxaasuu ku hor keenaya masaladaa intaasoo qowl baa ku jira sidaasaa laga yidhi taas saasaa loogu jawaabay sharaxa xadiiskaas waa caynka sidaad cilmigaa ugu dhex jirtaa salaadiiba ay dhammaanaysaa waad kaga mashquulaysa waa mid xaqiiq ah marka ilaahay baynu ka magan gelaynaa sharkiise uu iska hawlbarayay xadiidka waxaa laga qaadanaya ariiqo kastoo qofka uu ku lumin karo uu maraya garo uu u maraya sidaa awgeed baa xadiistana waynu ku gaari doonaa caawa insha alleh bal salaada waa in lagu dadaalo qalbiga in lasoo xaadiriyo inta suuragalka ah oo nafta la baro oo lagula jihaado oo waxa weeye shaydaanka lala dagaalamo oo khushuucdii waa waa lagama maarmaane la waxa weeye maaragtay aada iyo aada loogu dadaalo waaya waxaa kaloo laga qaadanayaa adaanka iyo aqiimista labadaba shaydaanku inuu ka cararayo aanu markaa dhegaysanay inuu iskaga cararayo neef baanu isku dhegatirayaao waxa weeye si aanu u maqalu maaragtay sii daynaya وعن cبد اللh بن cمر بن الcاaص رضي الله عنهma أنhu samca wuxuu mqlay rasuul الlahi slى الlaه عaليه وasلم yquل xaaluu leeyahay إdaa samictum markaaad maqashaan almuؤadina muؤadinka oo adaankii bilaabay faquluu dhaha mila ma yaquulu wuxuu leeyahay oo kale ثuma dabadeetana saluu calaya igu saliya marka adaanku dhammaado fainahu man salaa calaya qofka igu saliyo salaatan salaatan hal sali sala allahu calayhi ilaahay baa ku saliyo bihaa sababteeda cashran toban jeer uma dabadeetana salu llaha ilaahay u weydiiya lii aniga alwasiilata darajadaasi sare fa innahaa wasiiladu mansilatun darajo weeye fi ljannati ku suganoo laa tanbaqii aan u habboonayn oo aanay helahaynba ilaa oo aanu helahaynba ilaa licabdin addoon mooyaane min cibaadillaahi addoommaha ilaahay ka mida addoon keliyo addoommaha ilaahay ka mid unbaa darajadaa gaadhaya wa arjuu waxaanan rajaynayaa oo aan filayaa an akuuna ana huwa inaan kaa noqdo isagun baana la darajadaa waayo cid kaloo helaysaa dee waanay jirinba faman sa'ala qofka i weydiiya liya aniga alwasiilata wasiilada ee igu duceeya xalat lahu way u xalaalowdaa shafaacatu shafaacada yani xalat waxaa looga jeeda wajabat wuu helayaayo way u sugnaanaysaa shafaacadaydu maalinka qiyaama rawaahu muslim muslim baa wariyey marka muadinkii waa laga daba odhanayaa waxa uu leeyahay cibaarada axaadiistu ay ka soo reebtay inuu gaari doono mooyaane rasuulkana waa lagu saliyayaa calayhi salaatu wasalaam adaanka marka la dhammeeyo cidda ku saliyaysaana waa iyo waa ciddii adaanka dhegaysanaysa muadinka qudhiisa maaha arrintaa loo fiirsado sida muxaqiqiinta ahlulcilmigu ay baraarujiyeen muadinkii maaha kan salliga la imanaya adaanka dabadiisa waa qofkii mustamic ahaa dhegaysanaya baa loo suneeyey waay qaala wuxuu uhi wacan abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi idaa samictum marka aada maqashaan annidaaa aadaanka markaa maqashaan faquuluu waxaad tidhaahdaan kamaa yaquulu muadinu muadinku siduu leeyahay oo kale mutafaqu calayh marka muadinkii in laga daba yidhaahdo ayaa la suneeya adaanka oo kolba kelmaduu yidhaahdaa laga daba odhanaya sidaa uu yidhi unbaa loo odhanaya waayahay xaya cala asalaax xaya cala alfalaax mooyaane oo labadaa marka uu yidhaahdo laa xawla walaa quwata ilaa bilaah baa la odhanaya oo in maaragtay labadaa kelmadood markuu yidhaahda laa xawla lala imanayana axaadiid kalaa sheegaysa saa awgeed axaadiidtaa odhanaysa labadaa mooyaane oo iyaga cibaaradaasaa la akreeya ayaa khasisaysa axaadiidtan sheegaysa faquuluu kamaa yaquulu lmuadin iyo faquluu mila maa yaquulu iyo xadiidtan caamka ahee wuxuu leeyahayba ka daba yidhaahda sheegaysa taasaa khasisaysa soo ma aragtid waayahay masale kale waxay tahay faquuluu waa amar marka ma waajibbaa in muadinkii marka la maqlo ee laga daba yidhaahdaa jumhuuru ahli lcilmi ama akaru ahli lcilmi siday mareen may waajib maaha waa sunne oo amarkana maxaa lagaga jawaab amarkanina waa lilistixbaab oo waxaa la hayaa wax maaragtay waajibnimo inuu faa'iideeyo ka sarfinaya mar baa soo aroortay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu maqlay nin adaamayo addimay dabadeetana aanu ka daba odhane u hadallo kala lahaa sida fidradaad asiibta iyo naartaad ka baxda iyo hadalla caynkaas xadiidkii muslimku warinayay waay وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول من قال قفك إلى حين يسمع النداء أذانك مركا ومغله اللهم الله يا رب هذه دعوتي تامة باقا ضميس كثيرا ربي جيسو والصلاة القائمة هي صلاة آه تاغا القائمة التي ستقوم صلاة استاجدون تاما باقا قبعه allahaasoo waatisii muxameda nebi muxamed alwasiilata derajada sare waa taa inu xadiidka hore ku soo marray rasuulku fasira calayhi salaatu wasalaam iyo walfadiilata fadiilada ilaahay ou sii zaa'idka iyo dheeraadka wabacatho ilaahay ou soo jooji maqaaman mowqif mowqifkaasoo maxmuudan lagu ammaani doono aladii kaasoo wacadtahu aada u ballanqaado sidaa qofka yidhaahda xallat lahu shafaacatii xallat lahu waxa u waajibto oo u dhab u sugnaata shafaacatii shafaacadaydaa u sugnaata yowma alqiyaamati maalinka qiyaama rawaahu lbukhaari bukhaari baa wariye ee garo markaa adaanka marka uu socdo muadinkaa laga daba odhanaya marka uu dhammaadana nabigana waa lagu salliyayaa calayhi asalaatu wasalaam ducadaasna waa la akhrisanayaa waay wabcathu maqaama maxmuuda aladii wacadtah maqaamulmaxmuudkaasi waa ka qur-aanka ku soo arooray rabbi uu yidhi wa min alleyli fatahajad bihi naafilata laka casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuuda maqaamulmaxmuudkaana waxaa lagu fasiray shafaacada ashafaacat alcudma shafaacada la ydhaha shafaacat alcudma ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka uu shafaaco qaadi doono si loo kala xukumo yah marka ambiyadii ka horreysay oo dhami ay hee maaragtay ee isa soo dhaafiyaan ee isaga ay soo gaadho ee shafaacadiisa ilaahay jala wacala uu ka aqbale sidaa dadka lagu kala saaro taa weeye waa shafaacat lcudmaa sidaa saxaabadaba ka sugnaatay saxiixa bukhaarigii keyrkiiba ku taalla ee ay ku fasireen waay markaa maqaamulmaxmuudkaasna ilaahay ou soo saara ad u yaboohday waxaa kaloo laga qaadanayaa asbaabta lagu helo waxaa ka mida shafaacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam in muadinka laga daba yidhaahdo alfaada adaanka dabadeetana ducadan lala yimaado oo ducadan waxa weeye la akriyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wasiilada iyo fadiilada loogu duceeyo ilaahay jala wacalaa looga baryo waxaa jira dadka qaar waxay kordhiyaan oo halkaa ay ku siyaadiyaan inaka laa tukhlifu lmiicaad wabcadtu maqaama maxmuuda aladii wacadta inaka laa tukhlifu heh almiicaad ziyaadada noocaasina ma sugna waa ka sheekhu ui wahiya ziyaadatu laa asla laha fatanabbah ma sugna kadalika dadka qaar waxyaabo kale ay raacraaciyaan oo waxaad arkaysaa iyagoo leh allaahuma raba xaqa hadihi dacwati taama soo waydaan maqal xaqadaasina ma sugna marka intaa axaadiista ku soo aroortay saxiixa ah ayuunbaa lagu daysanayaa wax kale inaad adigu ku naaxnaaxiso looma baahna haddii la yidhaahdo oo shafaacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadka dembaabay ayaa helaye sidee qofkan kelimaadkan waxa weeye qiimaha badan la yime ducadan la yimi sideebaa la leeyahay abaal baa looga dhigaya shafaacada rasuulka waxaa lagaga jawaabayaa shafaacada rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu shafaaco qaadaya maalinka qiyaamo waa noocyo dhowra weeye dadkii dembaabay oo keliya u shafaaco qaadi maayo qaar jannada galay buu ugu shafaaco qaadayaa in darajaadkooda jannada la dallaco oo halkii ay maaragtay camalkoodu gaadhsiiyo meel ka sarraysa la siiyo waay markaa shafaacaad kala duwan baa jira qof walba markaa shafaacada uu helaya waxay noqonaysaa bixasabi bixasabihi ayay noqonaysaa shafaacada uu helaya waay tee ku munaasiba qof waliba u helay قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال قفك إلى حين يسمع المؤذن مؤذنك مركه ومغلو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا رضيت بالله إلهي بان رالي كن نغضي ربا رب نمو وبمحمد بان كن نغضي رالي رسولا رسول نمو وبالإسلام إسلام نمدان رالي كن نغضي دينا دين نمو غفر له waa loo dhaafaa kaa dembuhu dembigiisa loo dhaafaya rawahu muslim marka waxaa laga qaadanayaa ducadana qofku markuu muadinka maqla inuu akhrisan karaayo fadligaa weyne weliba uu ku helayo in waktigaa muadinka uu maqlo ducadan lagu celceliyo ashhadu an laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah ilaa aakhirihi qaala wuxuu uhi can anasi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi salى اllahu alayhi wasalama الducاaء ducadu laa yuradu lama celiyo bayna اlأdاni wاlإqaamati adaankiiyo qiimista dhexdooda lama celiyo ducada ducada lama celiyo waa la aqbala rawahu abu dawuud wالtirmidiي waqaala xadiiثu xasanu xadiisku waa xadiis صaxiixa weeye lafdiga axmedna waxaa ku jirtay fadcu waktigaa ducaysta haddaba mar haddii ducada la aqbalayo in la celinayn ducaysta ka waktigaa u dhaxeeya adaankiiyo aqiimistu waa wakti ducada la aqbalo xadiiskuna wuu ku asaxay waa in ducada lagu dadaalo laba masalaynu markaa ku daraynaa masalada koowaad waxa ay tahay muadinka haddii aada maqashoo deeta ka daba tidhaahdo haddana mid kale ku dhufto kaa kalena isagana inaad ka daba tidhahda waa mustaxa ma baante kii hore dee wanigii ka daba idho intaha alamru maaha kaa dambana inaad ka daba tidhaahdaa waa mid mustaxaba weeye xataa adaanka hore ee subxii waxaa lagu daraa asalaatu khayru min annowm soo maaha iyadana maxaad odhanaysaa asalaatu khayru min annowm baad iyadana odhanaysa sida daahirka xadiidkaniba u yahay bas masalada labaad ee muhiimka ah aynu baraarujinaynaa waxa weeye dadkuna weliba aanay ku baraarugsanayn sidaa adaanka looga daba odhanaayo qofka muadinka ayaa aqiimistana looga daba odhanaya soo maqli maysaan iqaamadana iyadana waa laga daba odhanaya waayo iqaamaduba dee waa adaan waa nooc adaana iyaduba soo maah marka adaankana waynu ka daba odhanayna iqaamadana iyadana waynu ka daba odhanayna muadin baabu fadli salawaati fadliga salaaduhu ay leeyihiin buu baabu yahay qaala allahu tacaala alla wuxu uhi ina salaata salaadu tanhaa waxay reebtaa cani ilfaxshaai xumaanta foolxumada badan iyo walmunkari munkarka ayay reebta waxshaaga iyo munkarka shayga sharci ahaan munkarkaa labadaba salaadu way reebtaa inta qofku uu ku jiro xumaantii uu ka fog yahay ama qofku mar hadduu qof musalliya yahay xataa wakhtiyada aanu salaada tukanayn salaadaasi waxay baraysaa inuu akhlaaqda xunxun iyo mucaasida iyo munkaraadka iskaga fogaado waayahay qال wxuu uhi وعn أbي هurيرaةa رضي الله عnه qاala samictu rasuul الlahi slى الlه عaليه وsلم yquuل waxaan maqlay rasuulku xaaluu leeyahay arأytum bal ka warama low أna نhrn low habta hadday sugnaato ana نhrni wbi bibaabi أxadiكm midkiin albaabkiisa uu ku maraayo o sugan yahay yktasil waa uu ka maydho minhu wabigaa xaggiisa kula ywmi maalin walba axadkiin khamsa maraatin شhan jeer hal yabqaa ma ka hadhanayaa mindiranihi wasakdiisa shayun shayna ma ka hadhayso qaaluu waxay idhahdeen laa yabqaa min daranihi shay maya uskagi iyo wasakdii waxba kaga hadhi maayaan qaala wuxuu uhi fadaalika kaasi mathalu salawaati alkhams waa sifada iyo tusaalaha salaadaha shantaa yamxu llaahu ilaahay wuxuu ku tirtiraa bihina sababtooda alkhadaayaa gafafka muttafaqun calayhi darankuna waa wasakda weeye وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس صلاadaha شhanta mثلkoodu waxa weeye kaمثل نهri waab sidii webi jaarin socdo oo kamrin biyo badan oo calىa baabi أxadiكم midkiin albaabkii maraay ويغتسل منه وكما يدنا كل يوم مال والبا خمس مرات شن جير رواه مسلم الغمر بفتح الغين المعجمة الكثير وكبيها بلن ويه صلاة شنتا مركا إلهي جل وعلا ذنوبتا أيو إنك ترتريا dunuubta lagu tirtirayaana saynu dhowr jeero hore soo baraarujine waa sakaa'irta weliba ku tacalluqdee ku saabsan xaqa ilaahay jalla wacala weeye taas waa taa ee sida biyuhu markaa ay u tirtirayaan gaar ahaan haddii lagu noqnoqdo uskagii qofka jidhkiisan saaraa iyo wasakhdii xisiga ahayd ee muuqatay ayaa salaadahan shantahina ay u tirtirayaan wasakhdii macnawiga ahayd ee dunuubta iyo markaa macaasidu ay keenaysa ee lagu mutaysanayey markaa ilaahay jalla wacala fadligiisa iyo raxmaddiisa iyo wanaagga weyna siiyey bay taasi inoo sheegaysa salaadahan aynu tukanaynaa dembigan faraha badan ee aynu gelayno hari iyo habeenba aynu wadno ayaa ilaahay jalla wacala inagaga tirtiraya وعن بن مسعوuد رضي الله عنه أن رجuلا نiنba أصاaبa أصiibay miن امرأaة haweeney buu ka أصiibay qبلة dhunkasho haweeney xaggeed buu dhunkasho ka أصiibay oo macni uu dhunkaday weyi haweeney markaa aanu qabin isla markaa maxaarimtiisiina aan ka mid ahayn فأtى النبيa نبigu u yimi صلى الله عليه وسلم oo فأخبarahu uu uga waramay uhi qaladkaasaan ku dhacay فأنزل الله تعالى إلahy baa soo deجiye وأقم الصلاaةa سلاada og طرفay النهاaر maalinta labadeeda dacl subaxa iyo waxaa lagu fasiray subaxa oo maalinta darafkeeda horaa iyo ظuهurka iyo casarka oo darafkeeda damba iyo wazulafan saacda min aleyl habeenkii ka mida maqribka iyo cishaa'igaa lagu fasiray sidaa awgeed ba ahlucilmiga qaarkood ay idhaahdeen wakhtiyadii salaadaha shanta ah ayaa si ijmaalahoo guud ay aayaddu u sheegaysa waaqimi salaata salaada og طarafay nahaari maalinta labadeeda dacl iyo wazulafan saacada min aleyl habeenkii ka mid a ina alxasanaati maxaa yeelay wanaagyaalku yudhibna waxay tagsiiyaan asayiaati xumaanaha ay meesha ka saaraan oo kaxeeyaan markaa salaada ku dadaaloo joogta ilaahay taasuu kaaga dhaafi doona qaladkaa kaa dhacay faqaala rajulu ninkiibaa wuxuu yihi aliya haada maanigay igu eegtay arrintani oo aayaddani maanun bay qusaystaa xukunkay sheegaysaa maanuu khaas igu yahay oo uu ii gaar yahay qaala wuxu uhi lijamiici ummatii kullihim maya ummadaydoo dhan ayuu ku socdaayoo helaysaa oo ay caamu tahay muttafaqun calayh ka waxaa laga qaadanayaa oo kale xadiidka qaacidada ahlulcilmigu ay idhaahdaan alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab yani sababtu ma khasisayso arinka daliilku uu ku soo arooray ma khasisayso laakiin waa waxaa ugu horeeya soo hoosgelaya وعn abi hurayraةa radي الlahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslm qaala wuxuu ihi aلsalawaat اlkhamsu salaadaha shanta iyo wاljumucaةu jimcuhu ilى اljumucati ilaa jimca kale la gaadhaayo kafaaraة ay mukafiraة waa mid kafaara guda ahoo dhaafaysa limaa beynahuna wixii u dhexeeyey maa lam tuksha inta aan lala iman alkabaa'iru dembiyada waaweyn rawaahu muslim وعn cثmaan بn cafaan radي الlahu canhu qaala wuxu uhi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquul maa min imri'in muslimi qof muslimi ma jiro oo taxduruhu ay soo gaadhayso u soo gelayso salaatun salaadi salaadaasoo maktuubatun farali oo fa yuxsinu wanaajinayo wuduu'aha weysaysigeeda iyo wa khushuucaha khushuucdeeda ilaa kaanat waxay u noqotaa ay hiya iyadu kafaaratan ay mukafiratan mid ka tirtiraysa limaa qablahaa wixii ka horeeyey oo min adunuubi dunuubahaada maa lam tu'ta inta aan lala iman kabiiratun kabiiro wadaalika dahra kulahu taasina waa wakhtiga oo dhan rawaahu muslim xadiidtanna waxay sheegaysaa in salaadaha marka la wanaajiyo si wanaagsan weysadooda iyo khushuucdooda iyo tukashadooda si fiican loola yimaado in ilaahay jalla wacalaa qofka sakaa'irta kaga dhaafaayo inta aan kabaa'irta lala iman markaa xadiidkan dambe wuxuu sheegaya maa lam tu'ta kabiira xadiidka cumaan xadiidka horena wuxuu sheegayaa abu hurayra maa lam tuksha alkabaa'ir waay macnihiisu waa maxay bacdi ahlilcilmi waxay idhaahdeen macnaha xadiidku waxa weeyaan qofku inta aanu kabiiro la iman ee dembigiisu uu sakaa'ir uun yahay ee aanu kabiiro gaadhsiisnayn ayaa ilaahay jalla wacalaa uu kaga dhaafayaa salaadii uu kaga dhaafay waa inta dembigiisa ugu weyn uu sakiiro uun yahay laakiin mar hadduu kabiiraba la yimaado macaal sakaa'irtiisa dhaafi mayso salaada iyo maaragta waxyaabaha kale dee mukafiraadka ma fahanteen tafsiirka noocaas ya qofkan lagaga dhaafaya waa qofkan kabiire la iman hadduu laakiin kabiire la yimaado lagaga dhaafi maayo bacdi baa saa u fasiray laakiin akaru ahli اlcilmi waxay u fasireen waxa weeyaan qofka salaadaha shanta iyo jimcaha iyo arrimaha kale la sheegayba waxaa lagaga dhaafayaa dunuubtii sakaa'irka ahayd dunuubtii sakaa'irka ahayd baa lagaga dhaafaya laakiin kabaa'irtii iyaga lagaga dhaafi maayo waxay u baahan yihin toobadkeen iyo wax kale u baahan yihin soo ma aragti akaru ahli lcilmi sidaas ayay ku fasiraan baabu fadli salaati subxi waalcasri salaada subax iyo salaada casar in la ilaaliyo fadligooda ayuu baabu yahay markaa salaada subax iyo salaada casar fadli dheeraaday sii leeyihiin ee qofkuna hadduu labadoodaasoo keliya ilaaliyo intii kale uu ka tago fadli iyo khayrtoona heli maayo ee waa qofka labadanna ilaaliyo intii kalena ilaaliyey baa fadligan helaye waxaa kaleoo shakilaa bay ahlulcilmigu leeyihiin qofka salaada subax iyo salaada casar ilaaliyo xifdiyaa waa qof salaadihii kalena wuu ilaalinaya waxaanay tilmaamaysaa inuu yahay qof u darban oo heegan u ah cibaadadii iyo salaadii oo wahsi iyo markaa wax la mida aan kaga tegahayn can abi muusa radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala man sala albardayni labada qabqabow qofka tukada dakhala aljannata jannada ayuu gelayaa muttafaqu calayh qaala albardaani asubxu waalcasru weey horeynuu soo mar wa can abi zuhayrin cumaarata bni ruwaybata radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquul lan yelija naara naarta ma gala baa rasuulku yidhi axadun axad sallaa tukaday qabla طuluuci shamsi soo bixista cadceedda horteed iyo wa qabla quruubihaa dhicisteeda ka hor yacni wuxuu u jeedaa alfajra waalcashra salaada subax iyo salaada casr rawahu muslim kaasi naarta ma galo waa markaa qofka labadaas salaadoodna ilaaliye kuwii kalena ilaaliye baa loo jeeda waayah wa can jundub bni sufyaana radia allaahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam man salla subxa subxii qofka tukadaa fa huwa isagu fii dimati illaahi ilaahay magantiisuu ku jiraa ilaahay baa ilaalinaya fandur eegoo ka fiirsa yabna aadama ina aadamow iska ilaaliyooo ka fiirso laa yatlubannaka allaahu ilaahay yaanu kaa dalbin min dimatihi magantiisa bishayin shayna yaanu kaaga dalbin oo wax magantiisii ku jiro uu isagu ilaalinaayo inaad waxyeelayso ama ku xadgudubto ilaahay dabadeeta uu kaa dalbo oo uu kugu ciqaabo ciqaabka ee xadgudubka aad ku samaysay iska ilaaliyooo ka feejigno oo taxadir badan ka muuji rawaahu muslim orana waynu u soo marray xadiidka dhowr jeer وعن أbي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يتcاaqبuna waxa isu soo kin weydaaranaya فيiكum dhexdiina malaaئkaة malaaئg biلeyli habeenkii joogaysa iyo وmalaaئkaة bالنahaari malaaئg maalintii joogaysa ayaa isu soo kin dabamaraaya ويجتamicuuna waxa aanay kulmayaan fيi صaلاaةi الصبحi saلاada صuبح iyo و saلاaةi الcasri saلاada casr labadaa xili bay kulmayaan iyagoo qaarna markaa yimi baa kuwii kalena sii socda ayay kulmayaan taasina waa fadliga ilaahay jalla wacalaa inuu inooga dhigay labadaa wakhtigaas malaa'igtu ay kulmayaan ee ay isbedelayaan wakhti cibaado aynu gudanayno iyo khayr uma dabadeetana yacruju waxaa koraayo xagga sare qabanaya aladiina kuwii baatuu fiikum dhexdiina kuu bariyaye xalay idinla jooga fayasaluhum ullahu ilaahay baa weydiinaya wahuwa aclamu bihim isagoo ka cilmi badan oo uga aqoon roon kayfa taraktum cibaadii addoommahaygi see kaga timaadeen fayaquuluuna waxay odhanayaan taraknaahum waxaanu ka nimi wahum yusalluuna iyagoo tukanaaye wa aataynaahum waxaanu u tagnay markii horena wahum yusalluuna iyagoo tukanaaye muttafaqun caleyh waay markii aanu u tagnayna way tukanayeen markaanu ka nimina way tukanayeen marka labadaa wakti inuu yahay wakti malaa'igtu ay kulmayso kuwii sii socday iyo kuwii waxa weeye imanayo o isbedelayaan iyo inay jiraan malaa'ig waxa weeye xafado ahoo mar walba ilaahay jala wacalaa dadka u soo dirayo iyo fadliga weyn iyo qiimaha ilaahay jala wacalaa uu ina siiyey ayaa xadiidka laga qaadanaya qaala wacan jariir bni cabdilaahi albajaliyi radia allahu canhu qaala kunaa cinda anebiy waxaanu ahayn kuwa ku sugan nabiga agtiisa sala allahu calayhi wasalama fanadara wuxuu eegay ila alqamari dayaxa ayuu eegay leylata albadri habeen afar iyo tobnaad oo uu caddo needhiye yahay faqaala wuxuu rasuulku uhi innakum idinku mu'miniina satarawna rabbakum rabbigiin baa arki doontaan kamaa tarawna sidaa u arkaysaan hada alqamara dayaxan laa tudaamuuna iskuma dhibi doontaan fii ru'yatihi ee aragtidiisa waay ama laa tudaamuuna yani mashaqo iyo tacab iyo cidhiidhi kuma mudan doontaan fii ru'yatihi aragtidiisa waxaa kaloo la wariyey laa tadaamuuna miimka iyadoo isagoo shadana waa la wariyey isagoo mukhafafa oo la khafiifinayana waa la wariyey haddii markaa miimka la shado waa in taada hore lhor la kor dhigo oo la ydha laa tadaamuuna ya ay laa tatadaamuuna bay noqonaysaa tabaa xadfan kale laa tadaamuuna ay laa tatadaamuuna isku dhibi maysaan isku dhibaatayn maysaan oo waxa weeyaan markaa isku cidhiidhyi maysaan haddii miimka la fududeeyana tada hore waa in la godo laa tudaamuuna fii ru'yatihi aragtidiisa ilaahay jala wacalaa isku dhibi maysaan iskuna cidhiidhyi maysaan fain istaطactum haddaa awoodaan anlaa tuqlabuu inaan laydinkaga adkaanin calaa salaatin salaad salaadaasoo qabla طuluuci shamsi cadceedda soo bixisteeda ka horeysa waa subxie iyo wa qabla quruubiha salaad dhicisteeda ka horeysa waa casarkiie fafcaluu sameeya mutafaqu calayh markaa dadka muminiinta ahi maalinka qiyaame ilaahay way arkayaan jannadana way ku arkayaan waxyaabaha aragtida ilaahay lagu helana waxaa ka mida salaadaha in la ilaaliyo guud ahaan gaar ahaana salaada subax iyo salaada casar wa can buraydata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama man taraka qofka ka taga salaata alcasri salaada casar faqad xabia camaluhu camalkiisu wuu buray rawaahu lbukhaariy imaamu lbukhaari baa weri camalkiisu wuu buray waa waciid iyo goodi adag waxaana loo deliishaday qofka hal salaado ogaan uga taga ilaa wakhtigeedu baxayo inuu markaa gaal yahay baa loo deliishaday oo culimmada sidaa ku tegey xadiidka markaa way qabsadeen waay markaa salaadaha guud ahaan waa in aada iyo aada loogu dadaalo fadli weyn bay leeyihiin salaadaha shantaa in la gutaano waa waajib waa min awjabi lwaajibaat in aada iyo aada loo ilaaliyo weliba si wanaagsan loo guto wakhtigooda la ilaaliyo jamaca lagu ilaaliyo ayaa walaalayaal aada iyo aada u muhiima weliba salaada subax waa in jamaca aada iyo aada loogu ilaaliyo iyo casarkaba iyo salaadaha kaleba jamaca waa in lagu ilaaliyo masaajida la tago halkaa laynooga yeedhaayo waa in la xaadiro waa in nafta arrinkaa lagula jihaado shaydaanka waa inaan dhag loo dhigin waayo maalmo yarbaa adduunyada la joogaya waa la socdaa maalmahaana inaynu dee dadaal ku jirro had iyo jeer qofku mid iska dadaalaya uu noqdo ayaa looga baahan yahay ilaahay khayrkiiyo wanaag ahayna waafajiyo wa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين